فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo wakhtiyadan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hadduu alla qadarcaa uwa qodobada barnaamijkan idinkugu soo diyaarinay idinkana aad kaga bega doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo wajahaysa xaalad kala guur ah iyo mustaqbalka ciidanka shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya oo wajahaya xaalad hubanti la'aan ah warbixin qodobkaasi ku aadan ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa dagaal khasaare dhaliya oo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray duleedka muqokori ee wilaayada hiiraan faahfaahin ku aadan ciidankan iyo waxay isku haystaan ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan dowladda federaalka oo shisheeyaha u dirsatay dalab la yaab leh oo ay fahmi waayeen wakiilada reer galbeedka ee soomaaliya waxaan idiin soo gudbi doonnaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka fiqi oo dalabkaasi soo jeediyey iyo hadalhayn ka dhalatay barnaamijka dhuuxa waraysiyada inta uu socdo sidoo kale caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiir hore uga tirsanaa maamulka puntland oo sheegay inay ku jiraan gumaysi toos ah madaxweynaha dowladda federaalka ee rasmiga ahna uu yahay jemes swan ergeyga qaramada midoobey u fadhiya xerada xalane dhuuxa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waraysi gaar ah oo aynula yeelanay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud barnaamijka waxaan ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ah iyo xubintii faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawo waa arbaco taariikhda hijriyadana waxay ku beegan tahay siddeedda bisha dulxaja sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waa saddexda juun labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeyay caawa barnaamijka waxaa muqokori ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan uu dagaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka wararkii naga soo gaaraya gobolka hiiraan ee dhacbartamaha dalka soomaaliya ayaa ku waramaya in iska horimaad khasaare xoogan dhaliye uu halkaasi ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka goobjoogayaal ku sugan muqokori ayaa sheegayay in dagaalka uu bilowday maanta barqadii u dhexeeyey ciidamo daacad u ah sambaloolshe iyo sidoo kale kuwo kale wato sargaal lagu magacaabo baakaay kaasi oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalk ee gobolka hiiraan dagaalkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan hal askari afar kalena dhaawacyo culus ayaa soo gaaray dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii uu baakaay oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalk u qaabilsan hiiraan uu weerar ku qaaday ciidamo ku sugnaa muqokori kuwaasi uu diiday in ay wareejiyaan gaari uu ku rakibnaa qoriga zuuga ah uu lahaa cabdiraxmaan xujaale taliyihii guutada lix iyo labaatanaad kaasi oo ay shabaabul mujaahidiin bishii lasoo dhaafay ku khaarijiyeen duleedka deegaanka ceelhareeri labada dhinac ayaa isku haya ciddii qaadan laheyd qoriga zuuga ah waxaana wararka intaas ku darayaan in xaalad kacsanaan ah ay ka jirto muqokori ciidan daacad u ah sambaloolshe taliyihii hore ee hay-adda nisa iyo sidoo kale yuusuf dabageed ayaa ku hareeraysan guri uu ku sugan yahay kolonel baakaay iyo ciidankiisa gurigaasi ayaana lagu hayaa qoriga zuuga ah ee colaadda dhaliyey sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ayaa waxa uu diyaarad ka raacay muqdisho isagoona muqokori gaaray waxaa la leeyahay wuxuu doonayaa si uu xaaladda u qaboojiyo balse baakaay ayaa ku adkaysanayay inuu magaalada beledweyne u kaxeynayo qoriga zuuga uu saaran yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale oo xiise leh ayaa idinku soo maqan balse markan waxaaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxay noo soo jeedinaya cabdalle mukhtaar mahadsanid cabdi semed tobaniyo maxbuus ayaa ka baxsaday jeel ay ku xirnaayeen oo ku yaala waddanka bakistan booliska dalka bakistan ayaa shaaca ka qaaday in in ka badan laba boqol oo maxbuus ay habeenkii xalay ka baxsadeen xabsi ku yaala magaalada karaaji ee koonfurta bakistan kadib markii loo ogolaaday maxaabiistaas inay ka baxaan qolalka jeelalka sababo la xiriira dhulgariiro isdabajoog ah oo ku dhuftay waddankaas mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka sindi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in boqolaal maxaabiis ah loo ogolaaday inay u baxaan barxadda xabsiga dhulgariirada awood kadibna ay adkaatay in la wada xakameeyo maxaabiistaas kuwaasoo uu sheegay inay gaarayeen kun maxbuus dhankooda booliska bakistan ayaa sheegay in maxaabiista ay hub ka furteen ilaalada xabsiga taasoo keentay in israsaaseen ay dhacdo kadibna ay maxaabiista xog ku jiraan albaabka weyn ee jeelka iyadoo taliyaha booliska ee gobolka sindi uu sheegay in israsaaseentaasi ay sababtay dhimashada ugu yaraan hal qof oo maxbuus ah iyo dhaawaca saddex ka mid ah shaqaalaha xabsiga mas-uuliyiinta dalkaas ayaa sheegay in maxaabiistan ay yihiin cadadkii ugu badnaa ee ka baxsada xabsi ku yaala waddanka bakistan inta lagu hayo taariikhda iyagoona xusay in inta badan maxaabiista ay xabsiga ku muteysteen dembiyo fudud sida balwadda geesta kale dowladda shiicada ah ee iiraan oo shuruudo hor leh ku xirtay wadahadallada kala dhexeeya maraykanka xukuumadda shiiciga ah ee iiraan ayaa sheegtay inay doonayso damaanad ah in cunuqabateynta lagu soo rogay laga qaado iyadoo ay sii wadayaan wadahadallada maraykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nuyukleerka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda shiicada ayaa sheegay in uusan weli arag wax isbeddel ah oo ku yimid mowqifka washington ee cunuqabateynta dhankiisa maraykanka ayaa sheegay in uu tehraan u diray hindiso ku saabsan heshiis nuyukleer ah si wax looga bedelo kii uu madaxweyne trump ka tegay muddaxileedkiisii ugu horeeyey ee uu xafiiska joogay waxaa loogu yeero qaramada midoobay macad u qaabilsan nuyukleerka ayaa daawacay warbixin uu ku sheegay in iiraan ay xoojisay wax soo saarka yureniyamka aadka loo adkeeyey tehraan ayaa marar badan beenisay in ay samaynayso hub nuyukleer ah ugu dambeyntiina tobaneeyo qof ayaa ku shahiiday duqeymaha maamulka yahuudda ee ka soconaya qidaaca khaza sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza toddoba iyo labaatan qof ayaa maanta oo keliya ku shahiiday halka ay ku dhaawacmeen soddon iyo laba qof oo kale duqeymo ay diyaaradaha kayaanka sahayuuniga ah ka fuliyeen xeendaabka khaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay oo keliya duqeyntan ay diyaaradaha yahuudda ku baabi'iyeen dadkan abriyada ah ayaa si gaar ah uga dhacday goob lagu qaybiyo gurmadka bani-aadannimo oo ku taalay galbeedka magaalada rafax ee koonfurta jiida khaza tani ayaana noqonaysa beegsashadii shanaad ee toos ah islamarkaana maamulka yahuudda uu ku beegsado dad reer khaza ah oo ku sugan goobaha kaalmada lagu qaybiyo ee ku yaala marinka go'doonsan ee khaza
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم وهجاج barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiis hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa dowladda federaalk ayaa waxay wajahaysaa xaalad kala guur ah iyadoona mustaqbalka ciidanka shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya uu ku sugan yahay xaalad hubanti la'aan ah warbixin qodobkaasi ku aadan waxay noo soo jeedinayaa walaalkeen maxamed cali aadan
daraasad uu baahiyey macadka c t c ee taabacsan kulliyadda milatariga maraykanka ee westbont ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ku jirta xaalad kala guur ah mustaqbalka ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkana uu yahay mid aan xaalad fadhisa ku jirin taas beddelkeedana ay kordhaysa awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasaddan oo ciwaan looga dhigay soomaaliya waxay wajahaysaa xaalad kala guur ah oo kale ah xagjirka sii xoogaysanaya siyaasadda kala go-an iyo mustaqbalka aan la hubin ee howlgalka awsom ayaa shaaca ka qaaday xaaladda hubanti la-aanta ah ee ay wajahayso dowladda federaalka kadib saddex sano oo laga jooga markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday dagaal ka dhana al-shabaab weli mashaadka amni ee soomaaliya waa mid aan xasiloonayn waxaa dib u soo muuqday awoodda al-shabaab wada shaqaynta ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadana waa mid kooban mustaqbalka howlgalka owsomna waa midaan la hubin dhammaan arrimahan waxaa riixaya khilaafka siyaasadeed waddan kala qaybsan daalka deeqbixiyayaasha iyo culeysyada howlgelinta ayay leedahay warbixinta uu daabacay machadka taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka ee westbont daraasada oo sii socota waxa ay soo hadal qaaday weerarkii lala beegsaday kolanyo uu la socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud kaasoo ka dhacay magaalada muqdisho waxa ayna weerarkaasi ku tilmaamtay mid ka mida weeraradii sii xoojiyey walaaca laga qaba xaaladda soomaaliya bannaankana soo dhigay korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay warbixintu ku tilmaamtay inay tahay mid ka mida faracyada ugu najaaxa badan ee alqaacida maarse sideed iyo tobankeedii laba kun shan iyo labaatan qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho bartilmaameedkuna waxa uu ahaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka al-shabaab ayaa diyaariyey weerarka waxaana lagu tilmaamaa inay tahay mid ka mid a faracyada ugu guusha badan ee hoostaga ururweynaha alqaacida madaxweynuhu waa uu ka badbaaday weerarka balse waxa uu ahaa weerarkii ugu dhiig daadashada badnaa ee bilihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho bannaankana soo dhigay walaaca ay muujinayaan falanqeeyayaasha ee la xidhiidha in al-shabaab ay dib isku soo abaabuleen kuna soo siqayaan magaalada caasimadda ah taasoo muqdisho ka dhigaysa midaan amni ahayn ayay leedahay daraasadan cusub ee uu soo saaray machadka taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka ee westbont marka laga yimaado korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay warbixintu shaaca ka qaaday waxaa barbar socda hubanti la-aan ka taagan ciidamada shisheeye ee soomaaliya ku sugan kuwaas oo aan loo haynin maalgelin sugan sida ay warbixintu tilmaamayso dulduleelada amni ee muuqda ayayna c t c tilmaamaysaa inay ka faa'iidaysanaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab daraasaddu waxay dib ugu laabanaysaa maalmihii ka dambeeyey dib u doorashadii xasan sheekh maxamuud iyadoo tilmaamaysa in rajo laga qabay guluf dagaaleedkii ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ee ay hawada ka taageerayeen maraykanka iyo turkiga ciidamada dowladda federaalkana ay muddo kooban kula wareegeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobollada hiiraan iyo galgaduud laakiin weeraradii cuslaa ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay daraasadu tilmaamaysaa inay horseedeen dib u dhac soo wajahay ciidamada dowladda federaalka iyo inuu hoos u dhaco hadalhayntii howlgalka iyadoo uu meesha ka baxay wejigii labaad ee loogu yeeray libaaxa madow mid ka mida weeraradii waaweynaa ay daraasada soo hadal qaaday waa dagaalkii cuslaa ee coosweyne kaasoo ay ku tilmaamtay inuu ahaa mid ku qasbay ciidamada dowladda federaalka inay dib u gurasho ka sameeyaan furimaha dagaalka marka laga yimaado guutooyinka ka tirsan ciidamada ee lagu laayay weerarkaas sida ay tilmaamayso c t c bilowgii sannadka laba kun shan iyo labaatan waxaa muuqatay in weerarkii ka dhanka ahaa ee al-shabaab uu gaaray albaab xiran ramadaan ka hor oo ku beegneed februari waxaay al-shabaab dib u bilaabeen inay soo muuqdaan iyagoo soo qaaday weeraro si gaar ah u bartilmaameedsanayay gobolka shabeellaha dhexe ujeedadooduna waxay ahayd inay dib u soo ceshtaan dhulkii horey looga qabsaday bartamihii maarse ee sanadkan waxay sidoo kale al-shabaab dib ula wareegeen deegaano horey looga qabsaday oo ku yaala shabeellaha hoose ayay leedahay daraasada uu baahiyey markaska c t c ee taabacsan kuliyadda maraykanka ee westbont waxay sidoo kale daraasadu soo hadal qaaday weerarada duqaymaha ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen saldhigyo ciidan oo ku yaala afgooye iyo magaalada muqdisho weerarkii lagu beegsaday xasan sheekh ayaase ahaa weerarkii ugu sarreeyey xagga abaabulka iyo diyaarinta ay fulisay al-shabaab ayay sii raaciyeen khubarada amni ee qoray daraasadan marka laga hadlaya xaaladda hubanti la-aanta ah ee haysata ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxay daraasadu tilmaamaysaa inay tahay caqabad la xidhiirta xagga maalgelinta iyadoo dowladihii reer galbeedka ee maaliyad ahaanta kuleynayay ciidankan ay rajabeel ka muujinayaan waxtarka howlgalka xilli ay sii kordhayaan xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira dunida sida ay daraasadu tilmaamayso iyadoo daraasadu ka hadlaysa walwalka la soo darsay dowladda federaalka ee la xiriira suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegta magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayay tilmaamtay in al-shabaab ay tahay jamaaca ku guulaysatay inay kasoo gudubta xaalado adagoo soo wajahay iyadoo adeegsanaysa asaaliib dagaaleed sugan ayayna tilmaamtay in labaatankii sane ee lasoo dhaafay qeyb weyn ka ahayd mashhadka soomaaliya weerarada shabeellaha hoose iyo duleedyada muqdisho iyo gudaheeda ka fulinaysa al-shabaab keliya kama mashquulin dowladda federaalka dhanka gobolka shabeellaha dhexe balse waxa ay abuurtay xaalad walbahaar ah heer warbaahinta iyo bulshada ay isla dhex mareen suurtagalnimada in muqdisho ay gasho gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay leedahay diraasada uu baahiyey markaska c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka diraasadan cusub ee ay baayisay xarunta c t c ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka ee westbont ayaa ku dabafeelaysa silsilado warbixinno maqaalaad iyo diraasaad waayadii lasoo dhaafay ay baahinayeen xarumo iyo warbaahinno ku yaala gobolka waddamada carabta iyo reer galbeedka kuwaasoo isku raacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxday awood xooggan suuragalna ay tahay inay muqdisho la wareegto haddii xaalka cakiran ee dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye uu sidaan sii ahaado
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
عظيم dowladda federaalka ayaa waxa ay shisheeyaha u dirsatay dalab la yaab leh way fahmi waayeen wakiilada reer galbeedka ee soomaaliya iyadoona hadalkaasi uu hadal heen badan dheliyey wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka axmed mucalim fiqi ayaa waxa uu ka horjeediyey shir ay yeesheen xubna ka socday waxa loogu yeero beesha caalamka iyo qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka fiqi ayaa soo jeediyay dalab la yaab leh oo ay fahmi waayeen wakiilada wuxuuna codsaday bakhaaro ay hub ku jiraan oo guurguuraya siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee fiiqi uu dalabkan uga dan lahaa in uu hub cusub uga helo waxa loogu yaro beesha caalamka maadaama ay shisheeyaha arkeen inta badan hubka ay ugu deeqaan ciidanka dowladda federaalk oo hadda gacanta ugu jira xarakada shabaabul mujaahidiin fiqi ayaa si uu ugu qanciyo wakiilada shisheeyaha wuxuu ka dalbaday bakhaaro hub ku jiraan oo guurguuraya waa kan fiqi oo dalabkan hordhigaya shisheeyaha iyadoo aan dagaal adag kula jirno kooxaha hargagixisada waxaa aada loogu baahan yahay kow bakhaaro hub oo mobil ah si ay u adeegsadaan ciidankeenna ku sugan meelaha fog labo habab gaadiid oo ammaan ah oo lagu gudbiyo rasaasta saddex nidaamyo digitaal ah oo lagu raadraaco hubka afar iyo taxane isla xisaabtan adag oo u dhexaysa xarunta dhexe iyo waaxyaha foga ciidamada waxaan ugu baaqayaa saaxiibadeenna caalamka ee maanta halkan shirkan nala jooga iyo inta kale ee uu gaarayaba inay nagu garab istaagaan marxaladdan cusub ee maalgelinta iyo kobcinta tani waa xaalad kala guur oo xakamaynaysa iyo dhismaha laguna gaarayo dhismaha ciidan qaran oo lagu kalsoon yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah axmed mucalim fiqi oo shisheeyaha hordhigay dalab ay fahmi waayeen wakiilada soomaaliya u qaabilsan reer galbeedka kaasi oo ah inuu ka dalbaday bakhaaro hub guurguuraya maadaama ay dowladda federaalka ka difaacan weysay ciidanka shabaabul mujaahidiin hubkii ay horay shisheeyaha ugu deeqeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada yaan weli ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse markaa waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax oo caawa xubintan ku faaqiidaya saliidda lowska
البسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa saliidda lowska saliidda lowska waxa ay ka mid tahay saliidaha ugu qiimaha badan dunida ee aadkana loo isticmaalo waxayna u kala baxdaa laba nooc mid qaraar iyo mid macaan waxa ayna ka kooban tahay dufanta loo yaqaano mono unsaturated oil and poly unsaturated oil kuwaas oo micnahoodu uu yahay dufanta aan wax dhimin una fiican caafimaadka bani aadamka sida wadnaha cudurrada ku dhaca qulqulka dhiigga kolestaroolka iyo cadaadiska dhiigga waxayna ka yimaadaan dhirta kalluunka qaar sida lowska zaytuunka macsarta afakaadhaha iyo kuwo kale wax ay ku kala yihiin oo badan ma lahan labada nooc ee saliidda ee qaraarka iyo macaanka keli ah midabka ayay ku kala duwan yihiin ee inkastoo inta badan ay tahay isha dufanka ay tahay vaytaminada ku jira waa vitamin a iyo vitamin e ayaa laga helaa saliidda lowska xagga macdinta waxaa ku jira macdin tiro yar oo aan saas u badnayn sababtoo ah waxay ku fiican tahay iyada xagga vitaminada vitamin e ayay hodan aad iyo aad ugu tahay iyo brotiinada wax loo yaqaano ee faa'iidooyinka caafimaad ay leedahay saliidda lowska kow jirka iyo maqaarka ayay qurxisaa sababtoo ah waxa ay qani ku tahay vitaminada kala duwan sida vitamin e labo maqaarka ayay ka ilaalisaa qoraxda iyo waxyaalaha bannaanka ugu yimaado oo dhan dhammaan saddex waxa ay la dagaalantaa da'da maqaarka oo soo degdegta oo maqaarka oo duqoowo soo wajaha daal iyo duqow afar waxay sidoo kale hoos u dhigtaa sonkorta dhiigga wareegga dhiigga raacda ayay hoos u dhigtaa shan waxay kordhisaa miisaanka qofka waxayna siisaa qofkii cayil raba cayil fara badan brotiinka iyo maadooyinka cayilka ayaa ku badan sidaas daraaddeed marka qofkii cayil raba wuu badsan karaa saliidan qofkii cayilka cararaayna wuu iska yarayn karaa insha allahu tacaala lix waxay sidoo kale beerka ka ilaalisaa sunta ka imaata cuntooyinka kala duwan ee la cuno toddobo waxay la dagaalantaa nabraha fangalka ama fangaska loo yaqaano ee maqaarka ku dhaca sidoo kale jirka ayay nadiif ka dhigtaa wasaqdana way ka soo saartaa islamarkaasna waxay ka soo saartaa unugyada dhintay ee maqaarka ku yaala sideed maqaarka ayay isku ekaysiisaa midabada kala duwan leh ama dhaawacyo horey sameeyey sagaal waxay sidoo kale ka hortagtaa saliidda looska nabraha iyo finanka wejiga ka soo baxa waxayna ka dhigtaa mid nadiif ah oo dhalaalaya oo aan lahayn wax finan ama nabra ama haara ah toban waxay sidoo kale u fiican tahay saliidan haweenka wejiga wax marsada sababtoo ah waxay ka soo saartaa haraadiga kiimikada ay marsadeen ku reebtay waa haddii ay saliidda looska ay wejiga marsadaan sababtoo waxaa dhici karta markay isticmaalaan kiimikaadka waxaa wejiga ku haraaya kiimikadii saamaysay awgeed nabranabra iyo haarooyin ayaa ku haraaya marka saliidan looska haddii gadaal laga sii mariyo nabrahaas ayay baabi'inaysaa kow iyo toban waxay sidoo kale meesha ka saartaa madmadowga indhaha hoostooda gala khaasatan haweenka waxmarsada ee indhaha hoostooda ka madow waxaad arkaysaa dadka waxmarsada in lagu yaqaano calaamaad indhaha hoostooda madow ku hara waxaa la sheegaa saliidda lowska madowgaas oo indhaha hoostooda ku hara khaasatan haweenka wax marsaday indhaha hoostooda kaga hara inay aad iyo aad ugu fiican tahay laba-iyo toban timaha ayay aad iyo aad ugu fiican tahay timaha ayay bixisaa way qurxisaa wayna dheeraysaa sababtoo waxaa ku jira vitamin e oo hodan ku ah maadooyin badan oo timaha u fiican iyo kuwo kaleoo jirka maqaarka baniaadamka u fiican saddex iyo toban waxay sidoo kale daawo u tahay saliidan looska ogoolka tinta madaxa iyo dadka qaba korqaleylka afar iyo toban waxay u fiican tahay sidoo kale saliida looska qulqulka dhiigga wax kolestarool ahna ma lahan aad iyo aad ayay ugu fiican tahay shan iyo toban waxay kor u qaadaa difaaca jirka waxay sidoo kale ugu fiican tahay xanuunada kalagoosyada iyo lafaha ku dhaca qaab isticmaalka ama sida loo isticmaalo saliidan isticmaalkeeda waa qadar dhexdhexaad ah hal ilaa iyo laba jeer ayaa maalintii la isticmaali karaa wax dhibaato ahna ma lahan oo lasoo wariyey qof kastana waa u isticmaali karaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag waa sidee xaaladda guud ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud maxaa ka mid ah mashaariicd cusub ee uu maamulka islaamiga ah ee galgaduud ka hirgeliyey gobolka su'aalahan iyo kuwo kaleba waxaynu ku weydiinay waraysi gaar ah oo aan la yeelanay waaliga wilaayadaasi sheekh cabdulaahi abuukhaalid ugu horeyn ku soo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaan kaga mahad celinaynaa fursaddan su-aasha ugu horeysa waxay tahay waa sidee xaaladda guud ee wilaayada aada mas-uulka ka tahay ee galgaduud أولا الله سبحانه وتعالى أي أمه ذلنينا بعد الله سبحانه وتعالى runtii xaaladda walaayada ee xaaladda waa ay fiican tahay waa ay degan tahay amnigeeda iyo runtii waxay ku jirtaa istiqraar oo ummadda muslimiinta ee degan ay ka kalsoon yihiin ilaahina subxaana watacaala looga mahad celiyo ee amniga daakhiliga ah oo gudaha ah aada aada u fiican yahay ee sidaas oo kale ee ummadda runtii waa ummad muslimiina xaaladda taagan iyo wakhtiga taagan la socoto doorkooda iyo kaalintooda iyo dareenkooda islaamiga ah degnaantaas weynaa la dareemayaa ilaahayaa looga shukrinayaa
waxaan la soconnaa gobolka wuxuu sanadihii lasoo dhaafay martigeliya dagaalo culus oo u dhexeeya idinka oo ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka halkee ayay ku dambeeyeen dagaaladaas
jasaak allahu kheyran runtii su-aashaasi horta nimanka aan la dagaalamayno waa hadda waa ku weyntahay arrintooda ma aragtay nidaam federaala iyo waa ay ku weyn tahay oo waxaan la dagaalamaynay isbaxaysi oo caalami ah oo saliibi ah nimanka hadda aad sheegtayna wakiil ay u yihiinoo nimanka loo yaqaano nidaamka ridada ama dowladda ridada loo yaqaano wakiil ay ugu yihiin la dagaalanka islaamka iyo mujaahidiinta xamlad oo maaragtay ballaarana lagu soo qaaday codowga ay soo qaadeen dhur dhul iyo cirba maaragtay ay kusoo weerareen qadiyadaasi ilaahay subxaana watacaalaa mahadiisa mujaahidiintu ay ka hortageen inay wilaayada ay difaacaan iyo wilaayaadka jaarka la-ah intanba dhiigoodan ay bixiyaan ilaahayna uga dhowaadaan subxaana wa tacaala amarka alla ah saa'ilka oo gaar ahaan gaalada in layska dhiciyo ayay u istaageen waajibkaasi diiniga ah walaayada waxay martigelisay macaarig waaweyn oo taariikhda galay intaas dhanna codowga ilaahay mahadtiis subxaana wa tacaala dhegta dhiiga loo daray ee madaxweyntooda iyo nimankii ay ku xisaabtamayeen in badan meesha lagu dilay macrakadii galcadaa dhacday macrakadii cosfiine macrakadii ceel la helay misguwaayo dhowr jeer ah iyo macaarig ka badan macrakadii ceel dheer waxaa lagu xisaabaa galgaduud keligeeda macaarigta nimankaasi looga hortagayay ilaa soddon macrako inay gaarayaan maaragtay arrintaasi iyo sabarkaasi kadib ilaahay subxaana watacaala muslimiinta guul ayuu siiyey deegaamadii ay soo galeen dhammaantood waa lagu xoreeyey
waad mahadsan tahay qabaa'ilka gobolka dega waxa ay kaalin ku lahaayeen dagaaladii cuslaa ee aad la gasheen ciidamada dowladda federaalka maxaad ku qiimeyn kartaa dowrka ay qabaa'ilku ka qaateen in la difaaco maamulada walaayaadka islaamiga ah
runtii jasaaka allahu khayran qabaa'ilka walaayada xamladan maaragtay gurguurte ama nidaamkan ridada waxay ka qaateen door oo malmuus ah oo la taaban karo ay ku qaateen runtii waxayna bilaabeen markii saansaanka xamladaasi ay jirtay waxay kala sameeyeen inay diyaariyaan ciidamo qabaa'ilka oo maaragtay ay leeyihiin oo qofkooda ay la soo baxaan ay soo bandhigaan ciidamo iyo hubba ay soo bandhigaan in maaragtay jihooyinka ay kala degan yihiin gaar ahaan saddexda qabiil qabiilada murunsade qabiilada maaragtay reer mahamuud hiraab iyo reer waaceesle qolo walba jihadii ay ku aadanayd ama deegaankeeda ahaa inay si gaar ah qitaacaas ay u qaadato inay ku sabraan wixii radul ficil ahaa gaalada xaggeeda ka imaanayay antaasina marka qabaa'ilka waa u dulqaateen maaragtay dhaawacooday dhibkooda intaasi dhan fama wahanuu limaa asaabun fii sabiili illaahi wamaa dacufu wama stakaanuu doorkooda markan door aada iyo aad u weyn oo jasaahum allahu kheyran waxay laga rabay kaalantii laga rabay ayay buuxiyeen
haddii aan u imaano dhinaca adeegyada bulshada maxaa inooga sheegi kartaa adeegyada muhiimka ah iyo mashaariicda horumarneed ee ay walaayadaadu ka hirgelisay galgaduud
jasaaka allahu kheyran horta codowga nala dagaalamayo ahdaaftooda waxaa ka mid a inay noo diidaan waxa la yidhaahdo istiqraar walaayada markaa waxay ka mid tahay walaayaadka horumarka runtii oo sameeyey wax lasoo koobi karana ma aha oo wax badan jawaani badan ka kooban Eh, markaan hadda xamladan maadaama oo ugu cuslayd oo maaragtay walaayada gudaheeda waxyaalihii mashaariica ama tacmiir ah la sameeyey markan maaragtay aan aan xuso ama aan sheego waxaa ka mid a eh, degmada galhireeri waxaa laga dhisay suuq weyn oo suuq ganacsi ah oo walaayadii iyo bulshada ay iska kaashadeen waa shaqeeyaa suuqaas hadda waxaa la dhisay markas weyn oo qeybihiisi kala duwan leh hool weyn leh maaragtay qeybo wax laga barta leh oo maaragtay ayaa laga dhisay oo lacag konton kun ku dhow ka kacday waxaa iska kaashaday wilaayada iyo bulshada Eh, waxaa la dhisay macaahid dhooraa la dhisay bergaanga machad laga dhisay ceelshil tuulo la yiraahda laga dhisay Eh, ceelbuur waxaa laga dhisay laba maaragtay markas weyn iyo machada laga dhisay Eh, masaajida ayaa la dhisay eel qoxle eh, xiindheere Eh, waxaa kale la dhisay eh, markas ama maaragtay saldhigga xisbada ceel buura la dhisay maxkamadda gobolka la dhisay jacar ayaa machad laga dhisay oo qurtubo ay leedahay Eh, runtii mashaariicdaasi waaweyn oo xagga tacmiirka ah walaayada waa ka tallaabsatay Eh, ilaahay baana subxaana watacaala ku mahadsan ayadoo mashaakilkan iyo culeysyadan ay jiraan ardaha horey lagu soo lasoo husay waxaan sheegayna la dhisayn dhammaan waxda jiingada kuma jiraan dhammaantoodu waxa waaye waa maaragtay eh, guryo ama villado oo maaragtay dhagaxa u ah qarash badan ka kacay waxaa kala jira walaayada eh, xagga mashaariicda ama biyaha ama tawfiirul miyaah in ummadda biyaha maaragtay la gaarsiiyo ama biyo loo helo waxaa la qoday toban iyo dhowr ceel oo riig ah ayaa deegaamada kala gedisan lagu qoday Eh, degmada ceel garas degmada xiindheere degmada ceel buur degmada galhireeri degmada ceel dheer degmada galcad tuulooyin oo maaragtay dhul oon la ahaa badana biyo loo- la- maaragtay ceelal loo sameeyay oo inta badana biyogelin weli deegaamada laga deegaameeyey Eh, waxaa kala jira oo maaragtay in walaayada ay sameysay wadanka maadaama uu yahay wadanka hoolaha maaragtay gaar ahaan geela uu ku yaryahay in geelii dhaqankiisi iyo dhaqaaladiisi iyo xanaanadiisii lasoo celiyo mashruuc waxaa la bilaabay geela oo maaragtay deegaamada oo maaragtay in laga xanaaneeyo geelaasna markaasi caanihiisi deegaan walba iyo maaragtay tuulo walba ee caanihiisi si waqti waqti kastaba loo helo mashruucaas waa hirgalay degmo walbaba maaragtay maanta jiilaalkii hadda lasoo maray habeen haddaad tagto maalin haddaad tagto caana geel ayaa laga helaa maaragtay ee, waqti aad rabta aad helaysaa mashruucaasna runtii si fiican u taabagalay sidaasoo kale walaayada waxay bilowday oo maaragtay oo dhiirigelisay shinada ama malabka in lasoo saaro oo runtii barnaamijkaasna barnaamij isagana walaayada waxaan maaragtay u malaynayaa macluumaan helayay walaayada oo walaayaadka oo maaragtay ugu badan malabka oo la dhoofiyo ama meel kale la geeyo ama muqdisho loo qaado ama meelo kale walaayaad kale loo qaado meesha inuu yahay oo malab weliba saafi ah aada iyo aada u fiican in laga helo eh, maaragtay degmooyinka dhammaantood eh, shaqooyin waaweyn aa socdo insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waayahay gobolka galgaduud ma leeyahay dhulbeereed haddiise uu leeyahay maxaa ka soo go'a baaraka allahu fiik Eh, runtii galgaduud runtii waa eh, dhul ahaan waa waxay ka mid tahay dhululka soomaaliyeed Eh, dhulkan ilaahay waa ka kala maaragtay kala nooc waaye dhulka wa fil ardi qitaacu mutajaawiraat Eh, haddana eh, waxay leedahay wax soo saaray leedahay dhulbeereeday leedahay Eh, waxaana u badan oo macruuf ka ah eh, digirta iyo misgada labadaana asal ahaan ummadda taariikh ahaan ay u leedahay digir aad iyo aada u wanaagsan oo loo dhoofiyo maaragtay dhanka koonfureed ama muqdisho ama dhanka kale oo maaragtay eh, eh, waqooyi ayay dadka tacbadaan digirtaasi waa sideesay u socotaa dadka weliba maaragtay hadda tacabka maaragtay digirtaasi iyo misgadaasi aad iyo aada xoog u geliyaan Ee, dhanka kale waxa waaye sanabaadka ugu dambeeyay hadda waxaa soo kordhay dadka inay sameeyaan beero maaragtay beer qudaareed ah oo maaragtay dhulka gaar ahaan ee biyaha ceelasha gaagaaban laga helo oo ay ka sameeyaan intaan hayno ee ilaa lixdan konton beerood oo maaragtay hadda ee qudaartaas yar yar maaragtay lindhinaanta ay ka mid tahay qaraha uu ka mid yahay maaragtay basbaaska ee nyaanyada ee maaragtay oo laga soo saaro laga soo maaragtay ee laga diyaariyey ee jiro oo laakiin hadda insha allahu tacaala waqtiyada soo socdo aan rajeynayno inay iska filnaasho ay gaaraan aad aad ba aad iyo aad baa la iskugu dhiirgelinayaa barnaamijkaas marka guud ahaan dhulka soomaaliya oo dhammaantiisii oo dhul wax soo saar aan lahayna ma jiro dadaal iyo juhdi iyo cilmi iyo ogoon uu u baahan yahay ee qadiyadaas marka waxaan dhihi karna haa ee maaragtay dhul wax laga beerto wax laga soo saarto ayuu leeyahay dhulka ee jazaaka allahu khayran
gunaanadkii maxay tahay fariintaada ku wajahan dadka ku nool gobolka galgaduud si guud
jazaaka allahu khayran waxaan leeyahay bulshada muslimiinta ah wilaayada islaamiga galgaduud degan iyo maaragtay ummadda muslimiinta dhammaanteedaba ee maanta waqtiga hadda aan joogno horta fursad oo dahabi ah ayaa maanta gacanta idinku jirto maanta waxa waaye waxaad haysataan nidaam iyo maamul islaami ah idinka hogaamiyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnadii nabaga shareecada ilaahay idinku maamulo taasoo adduun iyo aakharaba liibanteedii iyo sacaadadeeda ay ku jirto arrintaas runtii waa arrin la dhihi karo waqtiga iyo casriga hadda la joogo naadir ah caalam caalamka dhan marka la fiiriyo maamul marka runtii haymanada gaalada ku xirnayn ilaahay ku xiran subxaanahu wa tacaala oo afkooda aad taqaanaan dhaqankooda aad taqaanaan in maanta maamul idin yihiino aad ka mid tihiino waa arrin aad iyo aad u qiimo badan ilaahay in looga shukriyo fursadaas in laga faa-iideysto qabaa'ilka sidaas ayaan u dardaarmayaa jazaaka allahu khayran wabilaahi towfiiq aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo waraysi gaarasiinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqoon
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wahagaag wasiir hore uga tirsanaa maamulka puntland ayaa wuxuu sheegay in dalka soomaaliya uu ku jiro gumaysi toos ah madaxweynaha dowladda federaalka ee rasmiga ahna uu yahay james swan ergeyga qaramada midoobe u fadhiya xerada xalane cali xaaji warsame oo mar soo noqday wasiirka waxbarashada maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dalka uusan madax bannaaneen shisheeyana haysto wuxuu sheegay in soomaaliya ay shisheeyaha qaramada midoobe ugu diiwaan gashan tahay waddan halis ku ah amnigooda taasna ay keentay inay dowladda federaalka ah ku qoraan liiska waddamada gumaysiga ay ku joogaan xasan shiikhna aysan u aqoonsaneen madaxweyne dal ee ay jemes swan u magacaawdeen wixii warbixin ah ee ku saabsan dalkana ay isaga ka dhagaystaan wuxuu kaluu qiray inuusan amnigooda gacanta ugu jirin shisheeyahana ay maamulaan waa kan cali xaaji soomaaliya waa wadan la haysto runta marka la sheego soomaaliya waxay ku jirtaa jabtar seven soo garan maysaan jabtar seven weliga ma maqasheen bal caawa ha la guugal gareeyo jabtar seven waxaa la geliyaa waddankii khatar ku ah amniga adduunka soomaaliya marka u n-ka waxay uga qoran tahay waddan khatar ku ah alamni waasilmi duwali amniga iyo nabadda adduunka waddan khatar ku ah bay ku qoranta taas marka macnaheed waa maxay soverenitygeenna iyo madax bannaanideenna waa dhantaalan tahay marka waay soomaaliya loogu soo magacaabay iswan waay iswan u n ka tegayaa oo warbixinta soomaaliya u bixinaya madaxweynaha soomaliya uusan u bixin karin madaxweynaha soomaliya waa imaana waa lagu qoslaaya waa la dhegaysanaa laakiin marka iswan baa la dhegaysanaa james iswan marka maxaa la yidhi man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraara qofkaan quudkiisa ku filayn qaraarkiisa kuma filla ee political stability securityga securityga waddankeenna waxaa jooga boqolaal hay-adood oo ka shaqeeya amniga oo cid xukunta aysan jirinin waxaa jira niman jooga xalane oo awood u leh inay xalane ka soo baxaan iyagoo baabuurtooda wata oo ay tagaan dayn niile oo ay ka soo tagaan oo ay tagaan kaaraan oo ay ku soo noqdaan xeradooda oo intaa satellite-ka ay ku shaqaynayaan oo la leeyahay halka ka leexda halkaa mara halkaa mara meeshii uu taagan yahay wiil yaroo qori haysa waa laga leexinaya iyagoona xabad lagu ridin waa caddaan anugu waxaan arka iyagoo u xiraya baabuurtooda wata waxay tegayaan magaalada geeskeeda kahay xamar oo dhan waa u maabin bay u leedahay ma ma jeedaa maxay noogu caawin waayeen waa in anaga noogu caawin in anagu sukuura tegeen waa ilaa laba kun iyo toddobadii ay noo joogaan kow iyo toban kow iyo labaatan kun oo ciidan ah oo bilyans ay ku baxdo oo ciidankeena lagu maalgelin waayo sukuuratigeenna gacanteenna kuma jiro kaasi wuxuu ahaa wasiir hore uga tirsanaa maamulka puntland oo qiray in ay gumaysi ku jiraan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid la mid ah intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii ammaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو